ilah alxamdu lilah hanaau lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuur اlfahm waftax calayna bimacrifati اlcilmi waxasin akhlaaqana bilxilmi sahil lana abwaaba fadlik wsur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin rabi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina bifadlika wajuudika wanika ya latiif baab lxajbi wuxuu baab u yahay baab la yidhaahdo xajbi oo xijaabkii ah alxaj almancu buu luqada ahaa sharciga waxaa xajbi la yidhaahdaa xajbi almancu min alirhi dhaxalka oo layska manciyo bilkuliya la yidhaha qofkaa kaba dhaxala ma leh aw min bacdihi ama qayb ka mida layska manciyo xajbigaas waa laba nooc xajbu nuqsaan mid la yidhaahdo waay iyo xajbu xirmaan mid la yidhaahdo labadaas u qaybsami doonaa marka halkaas hore xaashiyada wuxuu ka yidhi iclam waxaad ogaataa allaha ku ogeysiiyee meeshaas xaashiyada ah ana haada albaaba baabkan cadiimulfaa'idati fi lfaraa'idi waa mid faa'iidadiisu weyn tahay faraa'idka dhexdiisa wa huwa afqahuhaa waa midka ugu fiqhiga badan faman lam yatafaqah fiihi yaa qofkaan yaa baabkan fahmin bimacnaa fiqhigiisa kamaa yanbaqi sida dawga ay u tahay si ku habboon dee wailaa fahuwa caarin min hada alcilm waxa weye mid ka qaawan cilmigan buu noqonaya fakarir cilcili mudaalacatahu baabkan daalacashadiisa walaazim ta'ammulahu yaa fakeridiisana laazim aad uga faker falacallaka tadfar inaa ku liibaantaa mudan tahay biqawaamidi sirihi sirtiisa qawaamidteeda yaaleeda qarsoon baabku waa baab muhiima xajbigaasi waa laba nooco midka hore xajbu nuqsaanka ah waa qofkii oo nasiib uu lahaan lahaa laga xijaabayo oo nasiib ka yar baa loo durqinayaa maalan zawjkaba ka soo qaad gabadhii dhimatay ninkii qabay ilma hadday meesha joogaan niskii baa laga kaxaynayaadoo laga riixayaa laga la dilandillaynayaa rubuc baa buu aadayaa rubuc kala baran buu qaadan lahaa laakiin hadda rubuc baa la geeyey bisababiil walad ilmaa jira marka waa waa maxay waa xajbu nuqsaan nasiibkii weynaabaa laga kaxeeyey kii yaraabaa loo raray zawjadaba ka soo qaad zawjada haddii rubuc baa laga kaxaynayaa waay rubuc bay ka tegaysaa uman baa la geenayaa sideed meelood meel qoriga sideedaad bisababil welad ilmaa jira waay hooyaba ka soo qaad tusaalayaashaa taqaanay ulu baa laga kaxaynayaa sudus bay tegaysaa yaa dadkii suduska geyn jiray qaybun ka mida markii la helo aabbahaba ka soo qaad qof dhintay oo aabbihii keliya ka tegey xoolahoo dhan buu qaadan lahaa hadda waxaa la helay qofkii dhintay dadow dhalay yaa sudus baa la geynaya wiilow dhalaa la helay qofkii dhintay aabbuhu sudus keliyau leeyay arrimaha waxaa la yidhahdaa xajbu nuqsaan dheeftii weynayd baa qofka laga riixin dheeftii yarayd baana loo riixayaa taa waa garatee xajbiga kale waxaa la yidhahdaa xajbu xirmaan qofka waa in la xirmaaniyo kaba usan helayn xirmaan maalan ibnul akh walaal wiilow dhalay iyo akh baa jooga akh iyo ibnul akh dee ibnul akh waa la xijaabayaa kii ka sokeeyo akhiibaaba joogaba qof baa dhintay walaalkiis iyo wiil walaalkii dhalay dee walaalkiis baa xoolihii qaadanaya waxaa la yidhahdaa xirmaan xajbu xirmaan ya waana hadda midka baabkan looga hadlayo waa midkan xirmaanka waaye haddaba fiiri xajbigu miiraadka dhaxalkoo la yska manciyo mar waa sifo kuwaa waa soo qaadan wayamnacu الshakصa min almiiraaثi waaxidaة min cilalin alaa soo mahayn sifaa qofkii ku dhacday addoonnimo waa sifo qatligu waa sifo ikhtilaafudiinku waa sifo ma garata taa waa sifo marna maaha sifee waa xajbigan waxaa keenay iyo mancigan shaksi qofkaan hor taagan oo ka xiga meydka qofka uga xoog badan baa jooga meesha ama uga dhow meydka kanaa xigaa u dhow waa leeyaha dhaxlaya midna marna waa bishaksi marna waa bisifati waaye marka xirmaan markii la yidhaahdo oo qofku inuu waxba waaye ah lix qof kuma dhaco lix qof xajbu xirmaan kuma dhaco waxba ma waayi karaan lixdaas waa aabbaha waa hooyada waa wiilka mayd ku dhalay waa gabadha mayd ku dhalay waa zawjka ama iyo zawjada labada isqabta kii hadba jooga kan maqan maaha kii jooga labada waalidkaah labada dhaleena wiiliga gabadha ah lixdaa maarata cid dhihi kadha xirmaan baa idinku dhacay oo dhaxal inta loo yimid ay dhahayo waxba kama heli kadhaan ma jidho waxba inay waayaan xirmaan ma jidho waay laakiin nuqsaan xajbi nuqsaanka wuxuu ku dhacaa warasada oo dhan mid kasta oo wax dhaxla dee nasiib weynaada u lahaaba inta laga kaxeeyaan nasiibkii ka yaraayo nuqsaanta baa la geyn karaa waa kaasa waljaddu maxjuubun can ilmiraafi bilabi fii axwaalihi alaafi waljaddu awowgi oo adayga weynaa wey maxjuubun waa mid la xijaabay can ilmiraafi dhaxalkii baa laga xijaabay bilabi bisababilabi aabe sababtiis aabbi awow haddee dee waa labada isdhashae awow waxba qaadan mayo wiilkiisa baa jooga kani wuxuu leeyahay anaa dhalay aabbu keerna wuxuu leeyahay awow anuu ha adaan ku dhalo adna kaasaa sii dhashay maya dee kaas marka ma qaadanayo waxba awowgaah maxaa lagu xijaabay waa baabka waa baab muhiimaa lagu yidhi ogow dadkan say isku xijaabayaan ogow aabba meeluu joogo awow wax kama qaato awow maxaa lagu xijaabay aabbe waljaddu maxjuubun can ilmiiraaf waa mid la xijaabay weya miiraadkii baa laga xijaabay bilabi biwujuudilabi bisababilabi aaba darti fii axwaalihi axwaashiisii athalaai ee saddexdaha yaa saddexdii xaalo awowgu marayay saddexdiiba waa laga xijaabay fii axwaalihi athalaai xaaladihiisii saddexda ahaa mar haddii aabbe meesha joogo awoowa meesha waa ka baxa saddexdiisa xaalaba meesha waa iskaga tegayaa wey waaya sababtu waa maxa mar muxuu wax ku dhexlaa casabannimo qof baa dhinto awowga keliyaoo ka tegi xoolahoo dhanna qaato soo maha mar faral keliya wax ku dhexlaa awoowe iyo wiil meydku dhalay awowgu suduskiisoo qaadanaya waaye waa xaaladdii labaad moogta marna faral iyo tacsiibba waxbuu ku qaadan lahaa yaa awoowe iyo gabar meydku dhalay gabadhu inteeda markay qaadato inta faralkaana awowgu qaato inta soo hadhana casabannimo ku qaadan marka saddexdiiba waa laga xijaabay fii axwaalihi axwaashiisii athalaai ee saddexdahay watasqudu اljaddatu min kulli jiha bilummi fafamhu waqisma ashbaha watasqudu waa daadanaysaa way dhacayaan aljaddaatu ayeeyooyin reerka awowaa laga soo bilaabay ayeeye ku xijida ya waa isku xigaane ayeeyooyin ayeeyooyin waa dhacayaan iyaguna min kulli jihatin dhinac kasto ay ka yimaadaanba xag aabbe xag hooyo meelay ka yimaadeenba yaa bilummi bisababil ummi hooyo darteed mayd hooyadi joogto ayeeya waxma qaadato saladaa ku dhega meel hooya joogto ayeeye wax kama qaadato haddii hooyadan tii dhashay ayeeye ahay laba garayi oo dee gabadheedii baaba joogta qofkan dhintay hooyadiisna waa joogtaa hooyadaa hooyadeeda ayeeyana waa joogtaa laba garayi hooyaa ka sokaysa ayeeyada xagga kale ka timidna aabbaha mar haddii hooya joogto waxba qaadan mayso ma la garti taasi waa masalo weyn fafhamhu waray faham buu yidhi arrintaas waqis waana qiyaaso maa ashbahahu wixii shabaha wixii shabahana uga qiyaaso masaladaani waa masalo weyne si quman u fahan yaa taasina wata haluu leeyahy ayeeyo xag hooyo iyo xag aabbe iyo xag awow meel ay ka timidba min kulli jah hooyayaa tuurays waay oo midda xagga aabbe ka timid dee wiilkeedii hadduu joogana dee wiilkeedii baaba ka sokeeya haddaan wiilkeedii joogina ee maydka hooyadii joogtana hooyadaana uga dhow waaya fafhamhu fahan oo waqis uga qiyaaso maa ashbahahu wixii shabbahana uga qiyaas masaladaasna halkaasaa la dhigay wuxuu yidhi wahaakadaa saasoo kale baa yaa sidaasoo kale buu ibnulibni ibnulibnigiina u dhacayaa bilibni ibnigii hadduu joogo qof baa dhintay oo wiilkiisii iyo wiil wiilkiisu dhalay dee wiilkiisi kalaa dhalay oo aan isagu noolaynba yaa kan hadoobay wiilkiisi baa jooga wiilkiisi wiilow sii dhalay ama wiil kalaaba dhalay yaa ma wada dhexlayaan ibnulibnigii maxaa tuuray ibniga waa masale cad soo maa baabulxajbi waaya wahaakadaa saasoo kalea oo u dhacayaa ibnulibni bilibni bisababilibni falaa tabqi can ilxukmi saxiixi macdila falaa tabqi ha dalbin waa sidaa masaladu yahy can ilxukmi xukunka asaxiixi fayow ee xoogga badan macdilan baail xukunkii saxiixa ahaa yaa xaggiisa baail ha dalbi inta ka tegtid yaa waxaan jirin ha doonan falaa tabqi can ilxukmi macdilan waa leexashiga iilashu waa baail weeye halkaa ha aadi masaladaasna wataas hadda midaanu naleeyahay ibnulibniga waa dhacayaa ibnigu ku dhacayaa dee baydaan maalin hadda ka hor soo marnaybaba inoo ku soo fahanno wamaa lidilbucdaa maca alqariibi fi lirfi min xadin walaa nasiibi kaasha soo qaadan taasna ka soo dhaaf walaala usoo dhaadhac watasqudu alikhwatu bilbaniina wa bilabiladnaa kamaa ruwiina ow bibani lbaniina kayfa kaanuu siyaani fiihi ljamcu walwixdaanu maxay taha midana tanna maxay ta tani waxa weeye iyaduna waa sahal muyasara wuxuuna leeyahay watasqudu way dhicin alikhwatu walaaluhu allaale wixii walaala ahaa waa dhaadanayaan bilbaniina qofka aan waxaa la yidhi xajbigaan aqoon dhaxalka inuu masale ka mida ka jawaabo waa xaaraam kan kalaa qoraya yaa ou dhex galo sababtoo ah haddousan dadku say isku xijaabaan aqoon qof xoola leh baa laga yaabaa inuu diro oo yidhahdo waxba malihid oo caraabiyo ama qof aan xoola lahayn baa laga yaabaa inuu xoola siiyo ama mid intaan in aan ahayn leh baa laga yaabaa inuu ama u badiyo ama ka nusqaamiyo ma geli karo dhaxalka ana kama sheekayn karo baabkan haddousan la socon tanna ku dhega watasqudu likhwatu walaalo waa dhacaya bilbaniina bay ku daadanayaan waa maxay wiilashii maydku dhalay baa jooga jamacaanin shardi maaha baniin hal wiil hadduu jooga waa isku mid isagana waa noo sheegi doonaa wa bilabi bilbaniina iyo wa bilabi ba'dii baa mar laba soo ceshi wa bilabi iyo aabbaha aladnaa dhow aabba dhow hadduu joogana walaalo waa dhacaya waa aabbihii maydka dhalayde meel aabba jooga walaal wax kama qaato hadda ka horna soo sheega aabbaha dhow dee waxaa jira aabba fogo waa wow kaas wowayo walaal wax waa wada dhaxlaan waa isagii lahaa mukamalal bayaan xaggaa waa dibdhigta waa masaa'il soo socota yaa wowayo walaalo waa soo socdaan axwaashooda aabbaha dhow baa lagu yidhi iyo aabbaha dhow hadduu joogo maydka aabbihiis walaal wax ma dhaxlo maydka wiilkiisa hadduu joogo walaal wax ma dhaxlo waayo kamaa ruwiina sida nalooba wariyey bay kamaa ruwiina sida naloo wariyey aw bibanilbaniina baniin baniinkood bibanilbaniin wiilal wiilashood yaa walaa taasna walaal waa ku daadanaya walaala mayd qof baa dhintay walaalihiis iyo qofkaan dhintay wiil wiilow dhalay wiilalow dhalay ama wiilow dhalay baa jooga banil baniin yaa baa jooga waa ibnulibni ama abnaa'ulibni walaal wax ma qaadanaya qofkaan dhintay wiilkiis hadduu joogo ama aabbihii joogo ama ibnulibni joogo intaas ka dhiganta jamcuna shardi ma hayana kayfa kaanuu say doonaanba ha ahaadeen kayfa kaanuu si allaale say doonaanba ha ahaadeen walaalahaas ma ujeedaa walaalo shaqiiqa walaalo liaba walaalo li'uma kuwa isku dhexyaaca waxay doonaan ha noqdaan kulli waxaa tuuraya maydka wiilashiisii maydka aabbihiis waa ibnulibnigii yaa banilbaniin baa la yidhahdaa waxaasoo dhan baa tuuraya kayfa kaanuu waa maxay wain nazalu wey haba degeen ibni ibni ibni wax ku halkaas silsilad daamarayba haddii la helo walaala wax ma qaadanaya jamacnimadan shardi maaha yaa banilbaniin uu yidhi ama bilbaniina uu yidhi iyo ikhwada la jamciyey waxaanoo dhan shardi maaha ee maxaa la samaynaya hal mid hal akh yaa iyo labo waa jamcay la mid yihi banuun badan iyo banulbaniin badan baa hadda uu noo sheegaya ibni waaxida iyo ibnibni waaxida waa la mid jamcu shardi maaha maxaa ku garanay inuusan shardi ahayn siyaana fiihi aljamcu wlwixdaanu siyaana waxaa eg fiihi dhexdiisa aljamcu jamc iyo walwixdaanu wixii mufrada waa isku mid jamc iyo mufrada waa isku mid yaa waxaa weeyaan sidaas hore aanba kuu sheegay ansaa ka soo cabire beydkaas si fiican dee la rabaa inuu loogu buuxishee oo nadmigu uusan jabine siyaana fiihi aljamcu walwixdaanu kuwa siman weeye jamacoodii iyo wixdaankoodi waaxidkood waa isku mid halkaasna walaale wixii tuuri lahaa ayaynu kaga baxan wayafdulu bnu ummin bilisqaadi biljaddi fafhamhu calaa ixtiyaadi wayafdulu wuxuu dheeraad la leeyahy wuxuu dheeraad leeyahay yafduludii fadli bannaan tahayd maaha maanta yaa waxaa ziyaado u sii ahoo sii tuuraya walaala la sheegaya walaalka umka gaar u sii ah oo isaga uu kaga duwan yahay kuwa shaqiiqaa iyo kuwa li'abka ah oo walaalka hooyo sii tuuraya wayafdulu wuxuu la dheeraad yahay ibnu ummin hooyo wiilkeed hooyo ilmaheed baa looga jeedaa yaa bilisqaadi tuurid biljaddi awow walaal li'uma meel awowu joogo waxba kama qaato walaalaha kale awow waxbay wada dhaxlaan walaal hooyo hadday meydka iskugu yimaadaan iyo aweydka awowgiis awowgaa kuwan tuuraya li'umka ah ee fafhamhu fahm calaa ixtiyaadin adoo ixtiyaad iyo dadaal ku sugan yaa arrintaasna garo intaasna waa beydkaa lagugu buxsho waana dhiirigelin waxaa la mida walaalka li'umkaa tuuraya wa bilbanaati ibniba keliya awal niri yaa ibnu ummi awowaa lagu tuura soo maa wabilbanaati gabdhihii meydku dhalay na waa lagu tuurin akha li'umka ah wa banaatilibni wiilku gabdhahu dhalayna waa lagu tuurin walaalka li'umka ah jamcan wa wixdaanan jamc iyo mufrad ahaanba waa maxay walaal li'um ah qof baa dhintay walaalihii hooye ay ka walaala yihiin baa jooga walaalaha hooyada laga walaala yahay haddii awoowa jooga wax ma dhaxlayaan haddii aabba jooga waxma dhaxlayaan haddii meydku dadow dhalay joogaan ama wiilal ha ahaadeen ama gabdheh waxma dhaxlayaan waay waxaa la mida banaatulibni wiil gabdha u dhalay xataa hadday joogaan yaa meydku wiilow dhalay gabdha u dhalay hadday joogaan walaalka li'umka waxba ma dhaxlayo waa walaal li'um ah waaya taasina wata waxaa iska dhihi kadhaa hadda walaalka li'umkaa lix qof baa xijaabay aabbe awoowe ibni ibnulibni binto bintulibni lix soo maaha lixdaa laba eri baa kusoo koobi kadhaa asal iyo farac waa inaysan joogin asal waa maxay aabbi awow faracna ibni iyo binto iyo ibnulibni iyo bintulibni waa farac bay isla noqdeen waka qofkan wuxuu dhalay hadday joogaan ama wuxuu dhalay waxay dhaleen ibni wuxuu dhalay weliba waxma dhaxlayo tan liumkaa aabbe ama awow hadday joogaanna waxma dhaxlayo waa walaalka xagga hooyo kuwa kale maaha masaladaasna halkaasaa la dhig waay jamcan wa wixdaana waa maxay jamcooda iyo mufradkooda waa isku mid ee faqulli waxaa ii dhahdaa aniga zidnii ii ziyaadi war cilmi badanoo fiican oo khayr qabaa ii sheegtae bal ii sii wada casharka waa la sii wadaya casharka marka ku darkan uma banaatu limni yasqudna mata xaza lbanaatu hulutayni ya'fata waa iska macaan yahay oo iska sheegsheego yacaaw uma banaatu libni gabdhihii wiilku dhalay ibnu macnaha meydka wiilkou dhalay gabdhahu sii dhalay banaatulibni gabdhahaas yasqudna waa daadanayaan waa dhacayaan mataa xaaza markay koobaan albanaatu gabdhihii meydku dhalay aulutayni saddex meelood labo yaa fataa ninka ninkaada fahan arrinta qof baa dhintay gabdha u dhalay baa jooga laba iyo ka badan maxay qaadanayaan uluaan saddex meelood labo gabdhihii marka kale oo jooga oo wiil meydkaani dhalay uu sii dhalay yaa banaatulibni weeye maogtaha kuwaasi waa daateen kuwaasi hee waa daateen mar hadday kuwaani uluaan kamisheen haddaysan uluaan kamisheena hal binto ay tahay oo nis qaadato bintulibnidu sudus bay qaadan lahay takmilata uluayn ya laakiin hadda kuwaan aad uluaynkiibaa kamishay ou dhalay ma la garta hadda uma banaatulibni yasqudnayana waa daadanayaan mataa xaaza marku koobo ay koobaan albanaatu gabdhihuu dhalay meydku auluayni uluayn waa saddex meelood labo yaa fata ashaabu ninka dhallinyaradaa baa la yidhahdaa awisakiyu deeqsiga gacanta wax ka bixiya waay hadda waxaa looga jeedaa daalibulcilmi yaa fata ninka cilmiga baranayo oo waxa weeyaan waxaa lagu tusaya misna cilmiga barashadiisu inay aad u sii fiican tahay inta qofku oo weli dhallinyarada yahay xogga iyo nashaadka badan uu hayo waxaa kaloo laga qaatay ninka dhallinyarada qofka daalibulcilmiga inay dow u tahay an yasqa inuu deeqsi yahay yaa oo naftiisa iyo maalkiisaba ku bixiyo cilmi barashada iyana waa laga qaatay sow dantiisa u gaaro yaa cilmiga wax lagu bixiyo taasna waa inoo dhaca gabdhihii waa daateen ibnigu dhalay maxaa yeelay kuwii kalaa waxay kamisheen uluaan kuwu dhalay baa uluaan qaatay ilaa idaa casabahunna markuu soo casabeeyo mooyaane kuwaas dhaatay oo banaatulibniga addakaru mid lab oo min waladilibni ibni wiilkiis ilmihiis waxay heleen gabdhihii iyagoo daadan lahaa ibni wiil walaalkoodoo kale aana walblo ogeyn baaba soo baxay laba gabdhoodoo meyd ku dhalay ulusaan bay qaateen gabdhihii ibnigu dhalayna waxba ma hayaan dumar keliyay noqdeen gooraysaa tahay baa waxaa la helay labadan gabdhoodoo gabadhaan kuwaan dhacay wiil la dhashay baaba meel laga hela meelaha bah kale meelahaas ka aha baaba layidhi waa jira wiil baa jira ama maahee iyaga lamaba dhalane ibni kalaa dhalay haa ibni kalaa dhalay ilaa idaa casabahuna dakaru dakar markuu soo casabogeliya mooyaane oo min waladil ibni dakarkaas ah ibni weladki calaa maa dakaruu siday sheegeen culimmadu markaas wiilkan maaragtay gabdhihii waxba waayey buu soo celinayaa gabdhihii iyo isagii baa wixii haray oo baaqiga ha kuwan uluaan bay qaateene wixii haray bay qaadanayaan lidakari midul xadiluntayayn saasay u qaadanayaan waaya markaas sidaas arrintaas noqonaysaa waa soo casabogeliy ibnigaasay heleen darajadooda ku sugan amaba yuusan ku sugnaanin markaas wixii soo haray bay dhaxlayaan marka wuxuu yidhi wamiluhunna waxaa la mida al akhwaatu masaladaa lafteeda waxaa la mida gabdho walaalo ah allaatii kuwaasoo yudliina ku soo dhowaaday bilqurbi dhowaansho min aljihaati dhinacyada oo dhan gabdho walaalo ah oo aabbiyo hooyaba meydka la wadaagaa la mida idaa akhadna iyana markay qaataan fardahunna faralkooda waa fiyan xaaliha mid buuxa yaa qof baa dhintoo gabdho walaalihiisa oo shaqiiqow ka tegey laba iyo saddex iyo ka badan iyana soo uluaan maaha iyana waa uluaan moogta uluaankoodii markay qaateen waafi'a buuxa asqadna waxay tuurayaan mar hadday shaqiiqaadku dhammaysteen uluaan banaadkiibay la mid yihiinoo awlaadal abi aabbaha awlaaddiis kuwa aan shaqiiqa ahayna li'abka ah bay meesha ka tuurayaan waaye awlaadilaabkii alba waa kii iska ooyeyey maxay la ooyayaan dhanna walaalkood baa dhintay oo aysan isku hooyo ahayn oo dhimashaa ku dhacday dhanna waxba dhaxli mayaan oo kuwaan kalaa waxa weeye wax dhaxlaya yaa alba waa kii waaye kuwaanna waa la midoo mar hadday ulusaanka qaataan kuwaan li'abkaa waxba ma qaadanayaan waaya kani wuxuu yidhi oohin bay dhaxlayaan bes oo keliya bimacnaa dhoomin bay dhexlayaan keliya maaha waxaa la yidhi macnayaal kalaa ku jiro dee geyriduna waa saamaynaysaa walaalkood baa dhintay yaa taasina wata marka wuxuu yidhi wain yakun akhun marka day hadduu ahaado walaal oo lahunna iyaga u ahaaday xaadiran mid jooga kuwii la'abkaha markay daateen bay iyana waxay heleen walaalkood yaa oo xaadir ah walaalkood baa u soo baxay sidii kuwii hadeerba banaatul ibnigii ibnigu ugu soo baxay casabahunna oo soo casabaynaya yaa ninkaana soo macnaha soo hinjinaya waaye soo qaadaya soo casabaynaya baadinan iyo wadaahiranba yaa baadinan iyo si hoose iyo si koraba waa maxay kanaa soo casabaynayo dhaxalkiiba yeelanayaan intii hadhay bay qaybsanayaan ninkan la helay iyo gabdhihii dhacayawe ya casabahunna baadinan iyo wadaahiranba xukunkaas baain iyo daahirba waa u fulayaa weeye waa xukun saxiixa walaalkaa mataqaanaa waxaa la yidhahdo alakhu lmubaarak baa la yidhahdaa waa walaal la barakeeyey gabdha aan waxba dhaxleen baa isagii markii la helay sababtoodbuu dhaxal ku hele haddaan lowlaahu isagu uusan jirinna la saqadat way daadan lahayn yaa mid kastaa waxba ma hesheen mara alakh almubaarak baa la yidhaha waawaa walaalka markuu yimid gabdhihii xoole heleen waa gabdhaha dhacay oo walaalka helay waa banaatul ibnigaa dhacay oo ibniga helay ma garad mid waxaa jira la yidhaha alakhu lmashu'uum walaal la shu'miyaysto yaa oo gabdhaha xoolo qaadan lahaabuu markuu yimaado gabdhihii xoole waayayaan awal xoolahay dhaxli lahaayeen ahlu faral beeba noqon lahaayeen hadduusan joogin markuu isagii yimid bay casabo noqdeen xoolihiina waa ka dhammaadeen casabo xoola ka dhammaateen waxba lama siiyo kaas alakhulmashu'uum baa la yidhaahdaa miaaladiisna wuu idiin qorayaa maalan waxaa ka mid a islaam baa dhimatoo ninkeedii iyo aabbaheed iyo hooyadeed iyo gabaray dhashay iyo gabar wiil dhalay ibni dhalay binto iyo bintulibni zawjku ruucuu leeyahy hooyadu sudus bay leedahay aabbuhu sudus buu leeyahy bintadu nis bay leedahay bintulibnidu sudus bay leedahay takbilat uluayn xoolihiina waaba dhammaadeen yeelkood hadday dhammaadaan qofka alfaralka waa loo cawlaya cawl wax la yidhahdo aan gaari doonno masalada marka shan iyo toban baa la gaarsiinaya xoolaha loo kala jiidjiidaya oo loo kala tafaariqaynaya baa la gaarsiinaya hawsha iyadoo sidaa iska aho gabadhaas xoolaheeda qaadan lahayd bintulibnida ay sudusay qaadan lahayd baa haddii ibnulibni la helo isna wuu dhicin iyadiina way dhacaysaa waka maxaa yeele maxay la dhaceen xoolihii baa dhammaaday tarig istiqraaq waxa la yidhahda xoolihii baa ibir noqday maxaa laydin siiyaa baa layidhi dee meesha xukuma harin xerada waa maran tahay waa ka marka akh mashu'uum baa la yidhi gabadhaa xoolaheeda waa loo cawli lahaa wayna qaadan lahayd laakiin wiilkaa markuu yimid ee meesha ka baxda wuu galaaftay marka akh mubaaraka iyo akh mashuuma baa la kala yidhaahdaa midna gabdhahan wax dhaxleen buu dhaxal sabab ugu noqday midna gabdha wax dhaxli lahaabuu yaa sababtiis xoole la waayey masaladaasna halkaasaa lagu soo dhaafay waaya halkaan markii la soo mariyey wuxuu yidhi wuu soo gebagabeeyey miyaa walaysa ibnu laakhi bilmucasibi man milahu aw fowqahu fi nasabi wuxuu yidhi walaysa muusan ahaanin ibnul akhi walaal wiilow dhalay bilmucasibi mid soo casabaynaya man qof ama man gabar milahu yaa isaga la siman la midkiisa akhaa wax soo casabogeliye ibnul akh akh wiilow dhalay yaa waxma soo casabeeyo gabdha ma soo casabogeliyo waayo ow amase xataa fowqahu man milahu gabar la mida ow fowqahu ama isaga kaba sarraysa fi nasabi kaga sarraysa nasabka iyo abtiriska dee waa eedaris yaa akh baa isaga dhalay soo maa akhaa ukhtadii la dhalatay weeye maxayba uga baahanta akhaas ukhtadii la dhalatay ma casabaynayo ibnul akhu tii isaga la sinnaydna akhaa wax dhaxlee gabar ibnul akhaa wax dhaxlee yaa bintul akh wax ma dhaxasho bintul akh walaal gabarow dhalay wax ma dhaxasho ee ibnul akh baa wax dhaxla walaalku wiilkuu dhalay baa wax dhaxla gabadhaada caruurtay dhasho yaa day ibnigu wixii uu dhalo wiiliya gabdhaba waxbay dhaxlayaan laakiin bintadu iyadaa wax dhaxashay caruurtay dhasho yaa oo wiiliya gabar waxay doonaa ha noqdeene waxma dhaxlayaan ibnul akhuna waa sidoo kale oo isagaa wax dhaxlee bintul akh waxma dhaxlayso dawil arxaam dad la yihahdaa jiroo la gaari doono qaraabo ah dhow laakiin aan dhaxalka wax ku lahayn waa kaa walaysa ibnul akh yaa bilmucasibi man gabar milahu waa bintul akh oo isku darajo yihiin ow fooqow ama kagaba saraysa firnasabi waa kaa waaya waa dawil arxaam ibnulibnigu laakiin saa maaha se waa soo casabaynaya taasna halkaasaa la dhig wuxuu yidhi dee halkaas uu ku soo gebagabeeyeyba masala la yidhahdo musharaka baa halkaa ka bilaabanaysa laakiin xijaabkii halkaasuu ku soo gebagabeeyey weliba xijaabkaas maaragta waa hadal badan yahay oo si fiican baa shaarixa iyo xaashiyaduba ay u daadihinayaan baabkan oo dadkaoo dhan buu xijaabkoodii si quman uga soo hadlaya waaya matalan awowgii aabbaa lagu xijaabi ayeeyooyinkii hooyaa lagu xijaabi awlaadulibni waxaa lagu xijaabay ibnigii akh shaqiiqa saddex baa lagu xijaabay aabbe iyo ibni iyo ibnulibni akh liaba shan baa lagu xijaabay saddexdaa hore iyo akh shaqiiqa iyo ukhto shaqiiqa ah yaa markay noqoto ukhtada shaqiiqada casaba macalkhayr yaa gabdho kale ay la joogtaa waaya ibnulakh shaqiiqa toddobaa xijaabaysa saasu kullu halkaas xaashiyada uga sharxaysaa meeshaa uu ka qabtay siyaana sharaxeeda dambe wuu halkaa ka wadaa dadkii o dhan inoo ka sheegayaa wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab